maxamed waa mahadsan tahay xaalada dalka sudan waa kaa sheegtay tan iyo shalay waxaa ka socda markaasi dagaalo aada u culus oo laisku adeegsanayo markaasi hubka culus gaar ahaan maaragtay noocyada markaasi hubka loo yaqaano artilleriga iyo maaragtay iyo duqeymo oo markaasi dhanka cirkaa marka xaaladda tan iyo shalay waa mid aada u culus oo aad marka markaasi aan deganeyn guud ahaan gudaha caasimada waxaa markaasi ka socdo aag walba markaas oo caasimada oo saddexda jiha ah hadday noqoto umadurmaan baxri iyo khartuum dagaalo markaasi ay markaasi isaga soo horjeedaan ciidamada militariga iyo markaasi ciidanka loo yaqaano r s fta
labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan ciidamada r s f ta waxay leeyihiin madaxtooyada ayaan la wareegnay iyo garoonka diyaaradaha dhinaca ciidamada militarigana waxay leeyihiin annaga ayaa weli xukunna bal xaaladahaasi sheegashooyinkaasi iyo waxa dagaalkaasi kusoo kordhay ama la kala qabsaday intii uu socday maxamed saa sheegtay waaye labada dhinac waxay soo saarayaan statement oo markaas ay ku sheegayaan inba midba midka kale markaasi asiga gacanta markaasi kaga sareeyo dagaalka shalay wuxuu markaasi xoogiisa ka socday bartamaha khartuum hadda maanta haddaan dib ugu wacno dagaalka xoogiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa haddar saas markaasi ay ka dhacaysaa aagga markaasi ay ku taalo markaasi madaxtooyada dalkani laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airbortka markaasi dooliga ee khartuum sidoo kale marka meelaha oo dagaal ka socda waxaa kamid ah xarunta markaasi ugu weyn ee taliska ciidanka militariga markaasi caasimada ku taalo marka labada dhinac waxay kala sheeganayaan in markaasi ay mid walba midka kale maaragtay uu kaga gacan sareeyo laakiin warar markaasi soo markaasi soosoo shacbaxa iyo muuqaalo markaasi la helayo waxay markaasi sheegayaan ama tusayaan in weli marka taliska ciidanka militariga uu gacanta ku hayo hadday noqoto madaxtooyada iyo hadday noqoto markaasi taliska guud markaasi ciidanka markaasi kuleeyihiin qabto aagga marka garoonka weli waa la iska hor fadhiyaa dagaalaha ka socdo lama cadeyn karo waxaa la sheegayaa in tiro aada u badan oo markaasi ka tirsan ciidamada markaasi r s fta lagu arkayo dariiqyada gala markaasi mataarka weli xabadda ka socoto lama markaasi faahfaahin karo xogta markaasi saxda ah aagaas
waa tahay cabdiraxmaanow magaalada ayaad ku nooshahay muddona ku nooleyd bal waxaad sawir guud naga siisaa waa sidee nolosha magaalada dadku ma guryaha ayay ku sugan yihiin suuqiyadu ma furan yihiin waa sidee gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya ee dadku adeegsan jireen arrimahaasi oo dhan maxamedow tan iyo shalay magaalada markii dagaalkan sida markaasi lama filanka u bilowday magaalada gebi ahaanba waa markaasi waa kala xiran tahay haddaad fiiriso wadooyinka markaasi waaweyn markaasi magaalada waa kuwa haabaya markaasi ama markaasi ay ku sugan yihiin keliya markaasi ciidamada ku dagaalamaya gudaha caasimada dadka waxay badankood kusugan yihiin guryaha guryahooda warfideen ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga waxay sheegeen in dadku aysan marka ay ka fogaadaan wadooyinka markaasi ay ku ekaadaan guryahooda taas oo markaasi macnaheedu lahayd inay amreen oo markaasi ay amar ku bixiyeen ciidanka cirka ee markaasi duqeymo markaasi ay ka fulinayaan gudaha caasimada dadkana markaasi ugu baaqeen inay mar ka fogaadaan wadooyinka guud ahaan marka caasimada waa kala xiran tahay dhaqdhaqaaq ma jiro suuq furo ma jiro ganacsi ma jiro waxaa wadooyinka lagu arkaya keliya markaasi ciidamada dagaalamaya labada dhinacba warbaahinta dalkaasi maxay sheegayaan maxay ku waramayaan ma jirtaa cid ama dowladaha carbeed ah amaba dhinacyada ka madaxa banaan labada dhinac ee dagaalamaya ee arrintan soo faragelisay si qalalaasahan loo soo afjaro maxamedow sidaan la socono intuusan bilaabin dagaalka ama gacan ka hadalka waxaa jiray waan waan markaasi ay wadeen bahda diblomaatiyiinta ee beesha caalamka oo markaasi ay warboodayeen jimciyadda qurumaha iyo markaasi a u da iyo sidoo kale urdowladkaiga iyo qaar kamid ah axsaabta siyaasadeed ee dalkan laakiin waawaantaas ayaa noqotay mid markaasi ay ku gacan seereen shalay ay markay war ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga ay ku sheegeen inaysan dooneynin wadahadal iyo markaasi iyo tafaawud keliya ay doonayaan sidii markaasi loo burburin lahaa markaasi ciidankan r s fta marka dhanka militariga waa diideen wadahadal iyo in lasugu imaado miiska wadahadalka maanta waxaa hadlay sidoo kale markaasi safiirka markaasi dowladda russia u fadhiya dalka sudan soo sheegay in markaasi uu isku xilsaaray inuu markaasi ku baxo oo wadahadal dhex dhigo laakiin wuxuu sheegay in nasiib daro ay militariga diideen wadahadalka marka ma jiro waawan waawan sahan laga dhex wado marka labada dhinac midba mid kale marka sida si gaar ah ciidanka militariga waaba diideen marka waxay loo yaqaano wadahadal iyo in miiska wadahadalka lasugu imaado oo markaasi midba mid kale markaasi u xakameeyo ugu dambeyntii khasaaraha labadaasi maalin ee dagaalku uu socday inta aada og tahay iyo bal haddii aad soo koobto xaaladda soomaalida waddankaasi ku nool oo arday u badan maxamedow guddiga guddiga dhakhaatiirta dalkan sudan waxay sheegayaan in xaaladda khasaaraha markaasi ay gaarayso konton iyo lix qof oo dhimasho ah markaasi oo u badan dadka markaasi rayidka ah dhaawaca intaasuu ka badan yahay waxay markaasi guddiga dhakhaatiirta ay dalbadeen ay ka dalbadeen dhakhaatiirta kale ee guryaha kusugan inay soo gaaraan xarumaha markaasi caafimaadka oo lagu dabiibayo dadka markaasi waxyaalaha kasoo gaartay haddaan marka dhanka kale u galo ardayda soomaaliyeed ee dalkan sudan ilaa hadda ma jiro wax khasaare ay soo gaaray ardayda waxay kusugan yihiin markaasi hoy hoy guryaha ay ka degan yihiin caasimada waxaana lagu amray inaysan markaasi ay dhaqdhaaq sameynin ilaa iyo xaaladda markaasi ay isbedelki ku imaanayo